haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan oo ku saabsan sababaha keena saboolnimada baahsan ee ka jirta dhulka soomaalida saare ciidla nuur ayaa inoo haysa
kulan wacan dhegaystayaal kula soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan saboolnimada baahsan ee ka jirta dhulka soomaalida ee geeska afrika ayaa sanadba marka ka dambeeya sii xoogaysata taasina waxaa loo sababeeyaa abaaraha soo noqnoqda iyo colaadaha dabada dheeraaday shaqala-aanta haysata dhalinyarada iyo dadkii xoogga ahaa ee shaqayn kari lahaa si dakhliga qoysaska iyo guud ahaanba bulshadu ugu kordho sidoo kale wax soo saarka beeraha kalluunka iyo xoolaha ayaa aada ugu yar soomaalida sanadahan dambena waxaa la aaminsan yahay in dhaqaalo badani bulshada soomaalida kasoo galo siyaasadda gaar ahaana shakhsiyaadka xilalka haya amaba ku jira dowladaha iyo maamulada halkaasi ka jira waana sababta inta badan keenta in xilraadiska iyo xafiisdoonka soomaalida uu kor u kaco mar kasta oo ay doorasha dhacdo amaba isku shaandhayn loo dhegtaagayo sidoo kale qoysas badan ayaa ku tiirsan dhaqaalaha ay soomaalida qurba joogtaahi dibadaha kasoo diraan taasina waxay keentaa in sanad kasta soomaali tiro badani ay dibadaha u tahriibaan iyagoo maraya jidad halis badan waa kan faarax maxamuud maxamed oo haatan ku sugan gobolka minnesota ee dalka maraykanka dagaaladii soomaaliya daba joogay ay dhaceen dadkii badanaaba qaxay ee dibadaha galay dadkii wax garanayay bay ahaayeen ama macalimiin ha ahaadaan ama dhakhaatiir ha ahaadaan amaba dee dadkii wax garanayo dadka wax bari lahaa oo joogi lahaa ayay u badnaadeen so dadkii wax badani kama soo noqon marka halkaa waxaana ku dhacay maskax guur ah wixii wax garanaya oo dhan inay ka tagaan wadankii tan ah kuwii miyiga joogay ee xoolaha dhaqaayay ay dhoofaan oo dee arrimo badan baa waxaa la ogyahay inay jiraan qaar badan intay xoolihii iibiyeen carruurtoodii dhalinyaradii xoola ahaan lahayd ay ku tahriibtay qaarkood ku dhinteen taasna waxay keentay in xoolihii miyiga ahee cududa u baahnaa ee nolosheenu ay ku dhisnayd aanay jirin ta kale oo ah dadkii dhalinyarada ah ee waxbartay runtii waa arrin dee aada iyo aad maaragtay waxyeelo weyn dadku ugu geysatay waxaa taasi dheer manaahiijta waxbarasho oo aan ahayn kuwa ka turjumaya baahiyaha shaqo ee ka jira suuqyada intaasi oo isbiirsatay waxay dad badan oo muruq maal iyo maskax maalba noqon lahaa ay ka dhigtay howlgab aan awoodin inay shaqaystaan fikradda ah in haddii qofku dalkiisa ka waayo noloshii uu rabay uu ka dhoofo una cararo waddamo kale oo uu filayo inay ka nolol roon yihiin ta uu haatan joogo ayaa lagu tilmaamaa inay tahay curyaamin dhinaca fikirka ah oo ku habsatay dadka soomaalida waa kan mar kale faarax maxamuud maxamed run ahaantii haddaynu dadki geed ka soo qaadno geedkii haddaad maalin balaan wuxuu marka dambe isugu soo harayaa maaragtay jiridii jiriduna maaragtay ma noolaanayso run ahaantii dhibaatada ina haysato waasaad sheegtay hadduu qofku wadankiisa joogi lahaa dhalinyarada ee kasoo qaad markuu jaamacad ka baxo wuu fekeri lahaa iyo dhulkan hadda aynu joogno dee waxa weeyaan dadku ama dawladdu ma wada shaqeeyaan ama meel dad baa shaqo abuura markay abuuraana iyagaa loo shaqeeya marka hadda waxay noqota dhulkii soomaalida oo dhan ay deganeyd in haddii la rabo in daar la dhiso hindi la keeno amaba la keeno qof kale oo ajinabi o inuu wax qabto oo dadkeeni lala-yahay cududii yaraatay marka horta run ahaantii anigu waxay ila muuqataa in laga wada hadlo la yidhahdo sida tanu si maaha maxaynu yeelnaa sidee baynu ubadkeeniina ku joojinaa wax ugu qabanaa fikirkanna intaa laga dheereeya badi dadka dhaqaalaha haystaa waxay isku dayaan inay eheladooda iyo ubadkooda u raadiyaan jid ka sahlan tahriibta oo ay ku gaadhaan waddamada galbeedka iyagoo isticmaalaya khadadka loo yaqaano isxambaarka amaba in loo iibiyo sharciyo dad kale leeyihiin halka dadka xoogga isbidayaana ee aan dhaqaalo buuran haysan ay ku beegsadaan tahriibta meesha uu hamigoodu yahay iyagoo isticmaalaya kharashkaasi ka yar balse ma jiraan tallaabooyin arrimahaasi lagu hakin karo waa kan cabdiraxmaan axmed obsiye sabab badan baa keena tahriibka laakiin de haddaan usoo leexano su-aasheena iyo dadka soomaaliyeed meesha doonaan baha joogaan waxyaabaha waxaan ku keenayaa horta waxa sal oo ah degenaansho siyaasadeed oo wadamada ama dhulka ay degan yihiin aan ka jirin baa horta sal oo ah de ano dhowrkii sana ugu dambeeyaba xaggaan waan joogay siddeetan boqolkiiba dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan ilaa shaqay ku yihiin toddobaatan ilaa iyo siddeetan waa sida tirada yacni ay sheegaan dadka hay-adaha iyo dadka maarata dawladaha u shaqeeyaan haddana dhalinyaradii marka ay dee wadankii ka yimaadaan ay halkaa kasoo ordaan uma muuqato in dhibaato dhibaatadii ka weyne ay ka horeyso oo lafdigoogu marka ay maraykan iyo canada iyo yurub marka ay yimaadaan waxay soo barteen ee xitaa yaqaaneen iyo wixii ay sharafta ku lahaayeen halka marka ay yimaadaan wax cusubay la yimaadaan oo weji kale oo wejigii ka duwan ayay ku arkaan marka dadku soomaaliyeed meeshay doonaan baha joogaane imaanshaha ay halkaa ka imanayaan ay halka imanayaan duruuf baa keenta duruuftaana waxa lagaga bixi karaa waxa weeyaan waa siyaasad degan oo mandiqadaa laga hirgeliyo ayaa keeni karta in duruuftaa wakti fog lagaga baxo dal kasta oo dunida ka mid ihi wuxuu ku xisaabtamaa xoogga dhallinyarada u soo kacday iyo aqoonta iyo xirfadaha ay soo barteen ardayda ka soo baxda jaamacadaha iyo dugsiyada tababarada farsamo iyadoo lagu jaangoynayo baahiyaha dalkaasi yaalla iyo khayraadka uu leeyahay markii hore waxaan ahaa ardaydii labadii kun iyo lixdii iskuullada secondary-ga ka dhamaysay magaalada hargeysa markaan iskuolka secondary-ga dhameeyey waxaan tegey etoobiya caasimadiisa adis ababa anigoo markaa raba basbor kenyaata samaysto si aan hindiya u tago oo aan jaamacad dabadeed u tago maxamed xuseen waa nin dhallinyaro ah oo markii uu dugsiga sare dhameeyey halkii uu jaamacad iyo waxbarasho sare ka raadsan lahaa tahriib aan ku talagalahayn ugu jeexay arrintaas waxaa aan kala tashaday faaamigayga waxay nagula taliyeen inaan iska daayoba jaamacadaas oo aan maraykanka tago oo qurbaa iyo qalqaaliyaan iyo dhoof oo aan halkaa waxna ka barto shaqana aan ka helo halkaa shaqo iyo waxbarasho aan labadaba ka bilaabo marka halkaa waxaa ka baxay hor meesha ka baxay hankaygii ahaa inaan waxba ka barto india sidaasaan markaa badafba ay galay markii aan etoobiya tegayba ma qiyaasi karo qoysaska wax marayay waktigaa qoys aada u tira badan bay ahaayeen marka qoysaska aadka u tira badani waxay u wada joogeen meesha inay dhoof qaybbaa falayga sugayay oo diyaaradda u sugayay marka hawshaas annagoo meel fiican noo marayso unba hal mar rajadaas dhexda lagaga soo dhacay oo la yidhi dhiig baa la qaadayaa rajadaa dhoofkaasina sidaasuu ku baabacay kadib markaa maxaad go-aansatay xaggeed se u dhaqaaqda runtii dadku way kala duwanaayeenoo qayb waalatay oo faraha iskala hadasho marka kasoo warbaxdo lagu horanayo aad ninkaas buufs baa ku dhacay markaa dadka weydiso hebel maxaa ku dhacay iyo qayb koomo gasheega way jirtay laakiin anigu waxaan ahaa dad raadiyo waddo kale waddadaa dheer ee saxaraha la marayo ee badda la marayo ee taxriibta waan go-aansaday anigu kawade waan gartay socdaalkaas waxaan bilaabay labada kun iyo sideeda sidii aan moodayni markaan guurgalay may noqone waxay ahayd waddo adagoo dhib badan ha ahaatee waxaan go-aansaday waddada taxriibta ah ee dheer ee darxumada iyo dayaca badan leh waan gartay marka safarkii kenya suudaan baad ku tagtay suudaan maxaad ka raacday libiya iskuulkaa xidhiiriyo walaalaan iskuulkaa xidhiiriye marka hore nairobi baan ka tegey go-aanka markaan qaatayba uganda iyo nairobi bilowgii taxriibtaba taariikhda way adkaydo waxbaa nagala kulmay laakiin waktigu iska kaabaya sidaa darteed markiiba haddana uganda markaan tagnayba waxaan tagnay waxaan uga soo gudbina gudubnay suudaan runtii inta ad arkaysid haddii tahriib loo bilaabo loo baydho way ka baxaysaa meesha waxa la yidhaahdo socdaalka saxdaa markaa dad baa jira tahriibta ku shaqaysto intaaba kaaga dhigaya wax weyn lacag badan kaa qaadaya nolol dayaco oo dhib badan oo aada u mushkilad badan ku gelinaya adigu suudaan baanu galnay markaan uganda ka tagnay saxarihii dhibta badnaa marka socdaalka iyagu saas uu socday waxaan ku soo jirnay dalka libya inagoo saxaraa markaan ku gudubnay saasaan markaa baddana ku tijaabinay waan badda ku tijaabiyey saddex jeer saxaraha waxbaa naga qabsaday badda waxbaa naga qabsaday dhibaatooyin baa naga qabsaday dalka libiya laftarkiisa dhibaatooyin baa naga qabsaday jeelasha aanu galnay dhibaatooyin baa naga qabsaday marka runtii waa waxyaalaha aan ka seexan kari waayay kamid tahay waxyaalaha igu kalifay in aniga oo dalka ku soo noqday oo kasoo noqday intaas oo kun oo kilomitr aan har iyo har iyo habeen uga nasan waayey oo aan ugu jiro inaan dadka iyo dalkayga iyo ummadayda tahriibaysa ee soomaalida aan waxa kan idhaahdo maxay soomaalida qurbaha ku raagtay ee ku noqota dalalkoodii ay uga qayb qaadan waayaan isbeddel inay ku sameeyaan nidaamka siyaasiga ah amaba ka dhaqaale ee marka horeba kalifay inay dalkoodii kasoo dhoofaan su-aashaasi waxaan weydiiyey brofeser siciid budle xasan oo wax ka dhiga mid ka mida jaamacadaha ku yaala gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxa keenaya sidaad adiguba hadalka ku bilowday dadka soomaalida ah waxa u fudub inay la qabsadaan meelka ay joogaan markaa markay dadkii hal ka yimaadaan ay qurbihii in fara badan joogaan ay la qabsadaan oo ay u fudud tahay inay qurbi joog markaaba noqdaan marka ay wadankii ku noqdaan waxa u fudud sidii marka horeba markay xagga yimaadada inay la qabsadaan u fududay inay dhaqankaa cusub ama wadankoogii ay dib ugu laabteen haddana xagga hore ka galaan markaa mid meeshii ay joogaan ayun baad moodaa dadka soomaalidu inay fudud tahay inay la qabsadaan ta saddexaad oo aan filayay inay mid aada aad aada u weyn tahay waxa weeye dadka soo noqda waxay la soo noqonayaan dhaqamo kala duwan markaa qof waxaad arkaysaa ka yimid ee wadamada scandinavianka ah markaa markuu wadankii tago kaasi wuxuu doonayaa ama uu moodayaa dhaqankii scandinavianka uu ka sitay in lagu dhaqmo kaasi u fiican yahay oo waa socialism iyo welfare iyo wax la qaybsado midaa ka daba iman ka yimiday ruushka iyo wadamadii soviet unionka laisku oran jiray ama wax kusoo bartay ama ergaa deganaan jiray shuuciyadoodayba wataan iyo dhaqankoodii kuwii reer galbeedka ka yimida baa imanaya capitalismkii iyo ra-iisul maaliyadda wax la idhaahday iyaguna wataan oo waxay ku leeyihiin free inuu noqdo weeyaan marketku dowladdu in dadka soo faragelisa maaha qofku waa inuu shaqaysto oonu dowladda wax ku sugin kuwa carabaha ka yimid baa jira ama bariga dhexe oo dhaqan carabeed wata markaa dadkani marka horeba meel ay ku heshiisayin ama wax u dhex yaalo ay ku heshiisayin leeyihiin ayna meeshaas ugu nimaadan ma jirto guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulankeena dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo